haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyey soona jeedin doono haruun macruuf
soomaaliya waxay gashay qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku salaysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano sagaalkii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho wakhtigeeda ku dhacda waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeedho ra'iisul wasaaraha kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta fududaynta ka shaqaynta sidai ay ku dhici lahayd doorasho ummadda soomaaliyeed ay isla ogoshahay waxaa kalooan isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waktigii loogu talagalnay ay ku qabsoonto sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne farmaajo jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed iyadoo isla maalintaasuu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhoweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay wakhtigeeda ku qabsoonto wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhoweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyey markii laysugu tegey magaalada dhuusamareeb isagoo hadlayay labaiyo labaatankii juulaayna waxa uu yidhi sidan maalintii nala doorto ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka doolnimo iskale oo dalka iskale yaa ku raba oo shacabkii waa kicin laabtoodii waa kicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdamaa wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay horey loo soo maray markii la isugu tegay magaalada dhuusamareeb khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare khayre uu aada u sii caddayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado ha caddeeye mowqifkiisa ama yuusan caddaynine waxay u muuqatay madaxweyne farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha shan iyo labaatankii juulaay baarlamaanka soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo dowladdiisii waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uun kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada dhuusamareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra-iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku-tumasho iyo ogolaansho yacni waxqabad xumo ayaan muddoba la soo taagnayn oon ku eedeynaynay maarnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda markaa fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xallin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka war haysaa qodobo dastuurihoo waaweynba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibistii qalbi dhagax oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabshakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kaloo aada u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada waxaad ka waraysaa haruuno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qeyb muhiimay ku leeyihiin madaxweynuhu ha la fadhiisto dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay jubbaland uu laba u kala jaray almost gado iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad og tahay dee nimankaanu niman isla jirkoodu uu waddanka halis ku ahaa buu ahaa marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanan isboosar garayn mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada breshar ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo marayba wuu ku dhacay laakiin haddii nala ka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra-iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka konton iyo afraad ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in doodda kalsooni kala noqoshada ay furanto shan maalmood ka hor intaan codka la qaadin islamarkaana ra-iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo wakhti uu isku difaaco tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga ah waxay dhacday soddonkii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen shan xubnood oo ka mid noqonaya sagaalka xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaasi oo awood u leh inay qaaddo qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga ah iyo saamaynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku ibraahim iidle sulaymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya golaha adeega garsoorku marka laleeyahay amaba laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee layado kala qaybsanaanta awoodaha marka waaxda garsoorka cidda maamuraysa ee u sarraysa waa golaha leeyahay golaha adeeg garsoorka waa baarlamaankii garsoorka sida golaha wasiiradu kale uu yahay baarlamaan ama boorhkii ugu sarreeyey boorhkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamuleysa maxay garsoorkii sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka sagaalka xubnood waxay kala imanayaan saddex waxaay ka imanayaan waxa beesha hay-adda lehdo amaba bulshada rayidka ah ayaa laga soo xulaya waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaana horgeynaya baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed baa soo magacaabaya shantaa marka laga tago afarta kale xafiisyoay ku imanayaan oo xeelaalyaha guud iyo guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso guddoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna guddoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka afartaa xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan garyaqaan ibraahim iile sulaymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare horta haddii xukuumaday dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqaynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xidhayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidhayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidhayay barnaamijka meesha baa ka baxaya taasi waa qodob xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecaddeedu ay tahay bermaland ay tahay ayaa ayay ahayd taasina meesha wa ka baxaysaa iminka dabeecaddeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha waa xukuumad ka meelgaada laakiin waxay shaqaynaya keliya waa maxay waa hawlaha la yihahdo hawmaalmeedka ayay fulinaysaa xukuumaddan marka iyagu mana samayn karaan oo awooddoodu ma aha ma gaadsiisna in ay soo saaraan go-aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambaysa inay fuliyaan amaba go-aamada ayay iminka soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan sababtan waxaa ugu waajibin karina waa maxay waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda sii hayaha ah sii hayaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobkaa golaha adeeg garsoorka miyaa jira horta day sharcigu waxa weeyaan waxa weeyaan waxaan waa awood weeyaan awoodda sharcigaa bixiya su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharciyo awoodi siinaya ya sababtu waxay tahay qodobka boqol saddexaad wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay howl maalmeedkii sii wadayso hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la samaynayo sidaas darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara sidaa darteed waa ina iyagaa laga rabaa xujada waa maxay waa cidda leh awooddan waan leeyahay baa xujada laga rabaa laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya waxa weeya yaa awoodu siinaya qodobkeebaa awoodu siinaya qodob dastuuriyaba maxeerbaa waxa wey waana jirtaa cid meel awoodda awoodda bixinaysa awoodda kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta laakiin awoodda waxay ku timaadaa maxay waxa sharcigu bixiyey xisbiyada mucaaradku waxay ka soo hor jeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin ma haysato kalsooni baarlamaan maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go-aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto laakiin waxaan waxay qayb ka tahay tacadiyaadka dastuuriga ahay oon hore usoo sheegnay golo ma ahan hadda waa kusibayaal hadda sidai golay u shiraan go-aano golay soo saaraan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a guddiga adeega garsuurka garsoorka oo ah guddi dastuuriga oo saddex sana barkii lasoo dhaafay madaxweynaha laga sugayay yay maalin dhaweed soo soo sameeyeen dabcan waxaasoo dhan waxay babaal marsan yihiin dastuurka shirkooduna wax ka soo qaad male go-aamadooduna wax ka soo qaad male maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu wakhtigeeda ay ku dhacdo dhinaca kale muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga ah brofesor afyaro cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar waxa uu si dhow la socday qalalaasaha siyaasadeed dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan muddo kororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay ee maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay xubno lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay maxaad ka akhrisatay adigoo arrintaas waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay waayo waxaa muuqatay in horta dee xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag anugu de intaan ka fahamsanahay maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo wixii daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wado mooyaane yani waxyaala cuscusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqan dhaqanada lagu yaqaana ah ma ahayn ta labaad waxa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo aniguba aan ka mid ahay in la siyaasadaynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la samaynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqaysa sharci laakiin ku shaqaysa ciidda meesha keensatay in la rabo in la keeno meesha marka arrintaas ayadaa sida loo abbaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharciga oo weynaa ka taagan anugu shakhsiyan ma qabo in waddadaas lagu abbaaro ansixinta golaha adeega garsoorka cayrintii ra-iisul wasaare khayre iyo doorashada oo aan wakhtigeeda ku qabsoomin intuba waxay la xidhiiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharcigaa khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhagaysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso mar kale waa kan garyaqaan ibraahim iidle sulaymaan xilli doorashadeedku waa dastuuri waa arrin dastuuriya qodob dastuuriya baa tilmaamay oo li xilli doorashadeedku waa caynka iyo caynka waa qodob marka xilli doorashadeedku in uu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuriya maxkamad dastuuriya ka jawaabaysa oo waa qodob dastuuriya xag kale haddaad ka eegto qofka muwaadinka xaq wuxuu leeyahy inuu muddo xileed waxa la siiyey muddo yacni doorashadu waa xaq dastuuriya oo qofku leeyahy inuu wax dooran karo lana dooran karo qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamadda dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqigii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballan qaaday afarii sanaba inaan mar isticmaalo inaan isticmaalo mar xaqaygii u baahanahay sidaa darteed waxaan maxkamadda sare ka codsa dastuur ka codsanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorshada xilligeedii qabato marka maxkamadda sare ee dastuurigii hataa waxay ka go-aan gaaraysaa oo sharcigu tilmaamaya yani ka sokow inay waajibin karto natiijada kasoo baxda ayay ka go-aan gaaraysaa marka maxkamadda dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa maxkamadda dastuuriga shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriya fahamkiisa iyo sharcigiisa go-aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanya inaan waafaqsanayn tallaabo baarlamaanku qaado inuu dastuurka waafaqsanya inaan waafaqsanayn tallaabo xukuumadda qaado inuu dastuurka waafaqsanya inaan waafaqsanayn in tafsiir sharci oo la weydiiyo laakiin iyadu go-aan ay iskeeda iska soo saari karto oo ah maxay muddadaasaa la kordhiyay maya waxay ka go-aan gaari kartaa go-aan ka yimid baarlamaanka oo ah muddo kordhin baanu samayn dastuurinimadiisa yani maxkamadda sare ee dastuurga ama maxkamadda dastuurga ahi waxa weeye waa dastuurkiiyo shaqaynaya waxaa la yidhaahdaa madaxweyneyaasha iyoba waxa had iyo golaalo waxaa la waxay yidhahdaan madaxweyneyaasha waxaa ilaaliyaha dastuurka ilaaliyaha dastuurka waxa weeye waa maxkamadda sare dastuurga
galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoonka baarlamaanka iyo dowladda soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee dhinacyadaasi weli kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinnay
mahadsanid haruun macruuf